ciid wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaane magaalada boosaaso ayaa dadka tukanayay salaada ciidda waxay isugu soo baxeen barxad u dhow madaxtooyada boosaaso sida ay ku soo warantay wariyaha v o a magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac
halkani waa barxad aan sidaa uga fogayn madaxtooyada puntland ee magaalada boosaaso waxaana ay ka mid tahay dhowr goobood oo bulshada ku nool magaalada ganacsiga puntland ay si wada jira ugu tukadeen salaada ciidulfidriga madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash oo kula tukaday barxaddan boqolaal shacaba ayaa ku baaqay in si wada jira loo ilaaliyo dastuurka puntland xilli aysan dhaqan gelin wareegtooyin afariyo labaatankii bishii abriil uu ku magacaabay mas-uuliyiin isugu jira guddoomiyaal gobol iyo agaasimayaal taasoo uu sharci darro ku tilmaamay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo ku sugan magaalada muqdisho shacabkuna waa dowladdii marka wada shaqayn baa loo baahanya in la wada shaqeeyo runtii oo layskaashado oo gacmaha laysqabsado oo wixii khaldan la qabto noocay doontaba ha noqotee ama ha sarrayso ama ha hoosayso aad baa loogu baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay sidii sheekh cabdisaaq sheegayay in la wada tushado lays ogaado in laysmaqlo in lagu dhaqmo distoor yaro buug yaro calcashaydaa leeg baa isu keen keenay moogta dadkaas oo dhan isu keenay kaah inaynu ku dhaqanno oo wuxuu ina farayo aynu addeecno baa loo baahan yahay isagaa cadaaladduna ku jirtaa haddii kaa la waayo deelba u yaaq gule bay noqonaysaa waa kala yaacayna taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanla sare cabdulqaadir jaamac dirir ayaa bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso waxa uu ugu baaqay in ay booliiska kala shaqeeyaan ammaanka ilaahay nabad buu noogu dhammeeyey bishii rabadaan nabad ay ka wada shaqaysay shacabka culimada dhallinyarta haweenka iyo cid kasta munaasabadan runtii may hirgasheen bulshada wada shaqayn haddaysan wada shaqayn marka wada shaqayn bay ku timaan leenahay iyo ilaahay amarkiis ilaahayna waa uga xamdiyeynaa waa uga shukriyeynaa ummaddana waa uga mahadcelinaynaa inay laba jibaaraan oo sii laba jibaaraanina waa rajaynaynaa bulshada qaybaheeda kala duwanna waa ka codsanaynaa qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan ciidda anigoo magacaygu yahay nuuridiin xarid cusmaan waxaa farxadda la wadaagayaa dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr sanadkan sanadkiisa alla subxana wa tacala hanagu geersiiyo baraariya barwaaqe iyo farxad insha allah iyo caafimaad suldaan sayid cali ibraahim xasan maanta waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa dhammaan ummadda islaamka ah muslimka meel kastoo adduunka ay ka joogaan maanta adduunka waxaa ka dhacay khayr iyo barwaaqo ciid aan kala qoqob lahayn oo si toosa loo wada ciiday ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu naga aqbalo acmaashii bishii ramadaan aan soo dadaalkii iyo juhdigii la soo bixiyey inta badan masaajidda iyo goobaha kale ee maanta lagu tukaday salaada ciidda ayaa khudbadaha culimmadu waxa ay u badnaayeen fariimo ku wajahan xildhibaanada labada aqal ee soomaaliya iyo mas-uuliyiinta xilalka haya iyadoo looga digay inay ka fogaadaan laaluush iyo ku-tarkifalka ammaanada ay ummaddu u dhiibatay faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso